magacayga waxaa la yidhaha sheekh xasan cumar waxaan ahay lacaghayaha majliska imaameynta iyo mawaacidiinta waddanka kenya waxaan ka xunnahay aad iyo aad gaaris inay ka furan yihiin laba xafiis oo lagu magacaabo majlis aima wa ducaad annagu haddaan nahay xafiiska majlis aima xafiiska weyn oo mombasa annagu waxaan ognahay inay doorasho la sameeyey oo cabdinaasir iyo gruubkiisa inay ku guulaysteen doorashadaas kuwaas ayaan ictiraafsannahay waraaqna waan u qornay inta ka hor aan ugu qornay madaxda dowladda sidii barasaabka sidii d c-ga iyo wax lamid ah marka waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka muslimiinta iyo dadka reer gaaris annagu haddaan nahay majlis aima wa ducaad madaxdeeda annagu xafiiska aan ictiraafsannaho waa kaas xafiiska kale oo isku sheegeen waxay yihiin barazalam imaam ama c i p k ama majlis aima annagu ma ictiraafsani xafiiskaasna xaq maaha xalaal ma aha inuu shaqeeyona ma aha marka waxaan rabnaa walaalaheenna xafiiskaas furan inay xiraan oo ama nimankan la shaqeeyaan ama magac kale oy ku shaqaystaan ay raadiyaan laakiin majlis aima magaceeda hadday sii wataan waxaan diyaar u nahay inaan tilaabo ka qaadno kenya sharci baa ka jira magaca xisbiga kale oo la isticmaalo waa dembi marka waxaan rabnaa magacii inaad meesha ka tirtiin oo magacii kale aad rabtiin aad raadsatiin nimankaas magacooda aad u daasiin majlis aima gruubka cabdinaasir iyo dadkiisa ha shaqeeyaan inaad u daasiin waanad mahadsantihiin nasaaxadana inaad maqashiin waan rajaynayna insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu